wasaaradda u qaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayay islaamka iyo dowlad wanaagga kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed agaasimayaasha guud ee wasaaradaha culimo odayaasha dhaqanka la taliyaha madaxweynaha dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda u qaaftay arrimaha diinta nuur siidow baaba ayaa ka warbixiyey muhiimadda iyo ujeedada loo qabtay kulankan
kulankan forumka doord wadaagga ah oo ku saabsan islaamka iyo dowlad wanaagga caawi inaan maaragtay aan xaadir u nahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha ama saacadaha yar aan isla joogno wax badan maaragtay oo juhdiga iyo dadaalka badan aad bixiseen inaan kala faa'iidaysan doono haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay halkaan ay noo imaan doonaan forum yar oo gaaban oo qof walba fikirkiisii iyo maaragtay muhiimadda uu ka qabo islaamka iyo dowlad wanaagga yacni sidii ay maaragtay islaamnimada iyo dowladnimada siday iskula falgalaan inay maaragtay ay ay ay noogu warbixiyaan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo biidni illaahi kariim haddii ilaahay idmo kulankan waxaan ka qaban doonaa dhammaan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya qaybahooda kala duwan qaar ka mid ah marti sharafkii kasoo qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi lanka muslimka ee wayla areye lanka carabka kije i galantititis dadka reebadi dowlad wanaagana way ka dhisantaa shareecada islaamka ilaahay subxaanahu watacaala dastuura aan kuwaali shaqadaasna way hogaanka aha dowlad wanaagga sheeno kore culimaauddiinka indheer garadka aqoon-yahanada runtii wal kastoo wanaagsan oo hadda la isticmaalahay dowladnimada oo hore iyo dowladnimada oo hadda oo mucaasirka eh wal hortaoo muslimiinta iyo islaamka diinta islaamka laku dharaadhiyo tusaale ahaan tiirarkaas weba aan ku weynaha ammaanada iyo cadaaladda aan ku weyn qofka mas-uul managa kora maamul wanaagna ma ka shaqeeyo kora hoobuus ammaanada meeleraayus aan gudo korno waan ammaanadaasaytan aan xambaaro korno yomaynijide in walwalbaba cadaalad lagu iigsado cadaalad haddii toosto dowladnimadana toosaasa mayna toosay shacabkana toose kulankan intii uu socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiriirka u dhexeeya islaamka iyo dowlad wanaagga iyo doorka uu ka qaadan karo dhismaha dowlad ku salaysan arrimaha diinta